amsomta meesha ay fadhido marka la siiyo i d-ga boqol kiiba sagaasan waan iska agmarnaa number baad tuuraysaa waad soconaysaa waxba kuma aha markaa nin al-shabaab intuu soo galo uu number iska tuur intuu tuur soo xidho iska soo dhaafo marka waxaan iska codsanaynaa wixii maanta ka dambeeya waxaan iska codsanaynaa idinkoo ka shaqaynaya badbaadinayna ixtiraamayana dadka badbaadidayna ka shaqaynaya inaad i d-ga tustaan wejiga la eego dabeedna markaa uu qoran ninku arrintaas waxaan malaynayaa kulligeen waxaad santihiin xildhibaanadii hore in anaku halkaa iska fadhino laynoo soo galay taa iyo midka daran baa soo socota haddayna runtii ogolaanin amnigeenna inaan inakuna ka shaqayno dadka ka shaqeeyana aan ixtiraamno marka mushkiladaas waa mushkilad runtii haddaynaan iminka ka hortegin dhibaato weyn inuu keenaysa kulligeen marka qofkaa iska yaraysanaya ee eele ma garanaysa numberka intuu tuuro ka lugeynaya naftiisoo kaliya khatar ma gelinayo tayada iyo tiina buu gelinayaa marka insha allah haddaad aragtaanna runtii ku qabsada anuu maanta xataa qolada amsa waxaan mar dambe haddaa ogolataan anaa idinka idin dacweynaya inuu qof idin dhaafo intuu number ka tuuro marka insha allah waxaan rajeynaya in arrintaas aad maaragtay qadarinteeda siisaan